galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab isniin ah bisha febraayo waa lix sanadka labada kun toddoba iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah guddiga la dagaalanka musuq maasuqa lagu sameeyo doorashada madaxweynaha ee soomaaliya ee arbacada dhacaysa oo oo qodobo ka soo saaray muqdisho
hawshayada inta badan waxay ugu tahay inaanu xog ururino magaalada oon ognahay waxa ka socda iyo in meesha goobta lagu qabanayo aanu yeelanno ilaalinteeda in sida codka loo bixinayo aanu ilaalino oo hareerahaanu ka fadhinaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan mid ka mid ah doodo dhowr ah oo ay v o edu u qabatay qaar ka mid ah murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee soomaaliya aniga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa la yidhaahdaa waxaan siyaasadda ka soo fuulay mucaaradnimo kabacdi waxaan ka mid noqday dowladdii kumeelgaarka ahayd waxaana saldhig u ahaa wadahadalkii jabuuti magacayga waxaa layihi cali xaaji warsame markaan waddanka yimidna waxaan madax ka noqday shirkaddii golis telecom waxaan u tartamay puntland madaxtinimadeeda waxaana noqday ninkii suurto geliyey isbeddelku inuu yidhaahdo siciid cabdulaahi deni waa dabcan waa muwaadin soomaaliyeed sanadkii kontonaad kor u dhaafay waa siyaasi xildhibaan hore waa wasiirkii hore ee qorshaynta
waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii waxbarashada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa u sheegay shacabka maraykanka in haddii ay wax ka dhacaan dalkan maraykanka uu eedeeda qaadi doono garsoorihii joojiyey amarkii uu uga joojiyey inay dalkan soo galaan qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda toddoba wadan oo ka mid ah dalalka islaamka mid ka mid ah hadallo uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay twitter-ka ayuu ku yidhi ma ictiqaadsani in garsoore uu waddankeena gelin karo khatar noocaasi oo kale ah toddobaadkii hore garsoore james robert oo ku sugan gobolka washington ayaa joojiyey amarkii uu madaxweyne trump ku mamnuucay qaxootiga iyo dadka heysta dalkugalka saxda ah ee u dhashay dalalka iiraan ciraaq libiya soomaaliya suudaan suuriya iyo yemen axaddiina maxkamadda sagaalaad ee racfaanka ee maraykanka ee magaalada san francisco ayaa diiday racfaan ay wasaaradda cadaaladda maraykanka ku dalbatay in dib loo soo celiyo go-aankii madaxweyne donald trump
maalin lepen oo ah musharaxa xisbiga wadaniga ee faransiiska ayaa wacad ku martay in faransiiska ay ka hormarin doonto wax walab kadib markii shalaytu si rasmi ah ay u bilowday ololaheeda doorashada iyadoo dad badan oo ka mid a taageerayaasheeda kula hadlaysay magaalada ku taalla bartamaha faransiiska ee lyon ayay sheegtay inaysan aqbalinin isdhexgalka dadka dunida taasi oo ay u cuskatay weeraradii lagu qaaday dalka faransiiska oo dad badani ay ku dhinteen waxaa kaloo ay laben ka hadashay soo galootida fadhiidnimada dhaqaalaha ee dalkaasi iyo jinsiyadaha
wasiirka cadaaladda dalka rumeniya ayaa sheegay in uu maanta oo isniin ah uu soo daabici doono faahfaahinta qaanuun cusub oo dhinaca dembiyada ah maalin kadib markii ay dowladda ka laabatay dikreeto muran badan dhalisay oo haddii ay meelmari lahayd siyaasiyiinta laaluushka qaato ka difaaci lahayd in maxkamad lasoo taago tallaabada ay qaaday xukuumadda ra-iisul wasaare sorin grandeno ayaa ka dambeysay kadib markii ay dad badan oo ka caraysnaa go-aankii dowladda ay lix habeen oo xiriir ah ka dhigeen banaanbaxyo fagaaraha guusha ee magaalada bukarest banaanbaxyadaasi ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu ballaarnaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo riditaankii kaligii taliyihii hore ee dalkaasi nicolay jawsesku sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii dakareetada ay dadkani ku mudaaharaadeen ka mudaaharaadeen ayaa dhigaysay in aanan la soo xiri karin saraakiisha ama madaxda dowladda haddii ay qaataan laaluush ka yar toddoba iyo afartan kun oo dollar dowladda ayaa amarkaasi ku tilmaamtay inay uga gol lahayd in lagu yareeyo xabsiyada waddanka romaniya oo aada u buux dhaafiyey romaniya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ugu musuq maasuqa badan ee qaaradda yurub
qaramada midoobay ayaa qayladhaan xoogle waxay ka muujisay korukuca khasaaraha caruurta ka soo gaarta colaada ka taagan dalkaasi afghanistan oo sanadkii labada kun lix iyo tobankii ee lasoo dhaafay ay kor u kacday boqolkiiba afar iyo labaatan marka loo eego sanadkii kasii horreeyey warbixinaya ergada qaramada midoobey ee afghanistan ee u n a m a ay soo saartay oo ah warbixin sanadeedkeeda kana soo saartay magaalada kabul ayay ku sheegtay in khasaaraha colaada ay saameysay kow iyo toban kun iyo afar boqol oo dad rayad ah oo ay ku jiraan dhimashada saddex kun iyo shan boqol warbixinta ayaa dhimashada dadka rayadka ah waxa ay ku eedeysay kooxda talabaan warbixinta ayaan hubin mas-uuliyadda khasaaraha boqolkiiba toban u dhaliya dagaalka halka boqolkiiba shanna ay ka dhalatay haraadiga waxyaabaha qarxada ee dagaalka kooxda talabaan ayaa waxay beenisay eedeynta loo jeediyey iyadoo sheegtay in khasaaraha ay geysteen xoogaga isbahaysiga ee uu maraykanka horseed ka yahay oo duqeymo cirkaa geystay iyo ciidamada dowladda afghanistan
galab wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington aan ku bilowno guddiga la dagaalanka musuq maasuq lagu sameeyo doorashada madaxweynaha ee dhowaan uu magacaabay baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta qodobo dhowr ah ka soo saaray magaalada muqdisho qodobada ayaa waxaa ka mid ah in ay xadidayaan dhaqdhaqaaqa xarunta doorashada ilaalinta xalaalnimada habka codaynta iyo in ay sheegi doonaan xildhibaankii ay ku helaan in uu laaluush ku iibsaday codkiisa wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa arrintan ka wareystay guddoomiyaha guddigan brofesor cabdi ismaaciil samater
waxaa weeye horta ra'yigu wuxuu ka soo go-ay baarlamaanka dad fara badan oo ka mid a ilaa boqol iyo siddeetan xubin oo baarlamaanka ayaa u codaysay in guddigan la sameeyo sharci baana loo dejiyey ilaalinaya waxay qaban karaan iyo waxaan aan qaban karin marka su-aashaada u soo noqday noqoto sidee loo ilaalin karaa horta ilaahay unbaa wax ilaaliya bini aaadan ma ilaalin karo waxa weeye meesha goobta ay ka dhacaso waa meel muhiima meesha in aad loo sugo oo laga ilaaliyo wax lala soo galo iyo wax laisku weydaarsado aad bay muhiim tahay annakoo qurana maaha dadka ilaalinaya waxaa jira guddi baarlamaaniya oo shaqadaa u qaybsan annaku kormeerka ayaan in wax walba sidii la doonayay u dhaco oon la samayn fal aan la samayn in dadka musharaxiinta dhammaantood ay u siman yihiin waxaan anugu talin lahaa haddii waagi hore war lanaga maqlay in muddo saddex ilaa afar bilood horteed la samayn lahaa si baarlamaanka wuxuu soo maray loo eegi lahaa oo taa qudhida loo sugi lahaa laakiinse hawsheeda inta badan waxay ugan tahay inaanu xog ururino magaalada oon ognahay waxa ka socda iyo in meesha goobta lagu qabanayo hanu yeelanno ilaalinteeda in sida codka loo bixinayo hanu ilaalino oo hareerahaanu ka fadhienaa codka ma eegano laakiinse in wax kale lagu dareeya ayaanu ka eeganaa siyaaba caynkaasa ayaanu leenahay u ilaaliya dad fara badanna oo nala socdaana way ka warhayaan warkaas dhawaan waxaad bedesheen goobta doorashada ee ka dhacaysay akademiyada booliska musharaxiin baa dalbaday dabcan oo qaarkood noo sheegay laakiin adinka nafteenu malug baad ku lahaydeen waxaa jira war sheegaya inaad tidhaahdeen dhismahan iyo qoralkan faraha badan in la hubyahay way adagtahay marka maadinkaa dalbadayn halkaa laga doorashada walaal annaku waxaanu ku leenahay tala umaanu ku leenahay go-aan kuma lihin codna kuma lihin codka waxaa kule guddiga baarlamaaniga waxaan loo sameeyey ayaa leh labada meeloodba waanu soo eegnay labada meeloodba waa meelo wanaagsan meel waxaa weeyaan ciidankeennii booliiska muddo muddo lagu soo tababar jiray oo dib loo habeeyey waaye meeshanna waxaa leh ciidanka cirka hawada soomaaliya jenaraalkeygii baa joogay oon xataa saakadan mar labaad ugu tagnay meesha labada meeloodba waa laba meelood oo soomaaliya waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan waxa weeye ee qarankeenna ama weyqin kara ama toosin kara waxa weeye jidka loo marayaa inuu sax yahay si uu u noqdo waxaa ka soo baxaya wax xalaal ah haddii labadaa laysku helo ma halkan baa lagu qabtay mise halkaasaa lagu qabtay wax weyn noqon mayso labada meeloodna annagu waxaan oranaa laba meelood oo soomaaliya walaal haddaad ku heshaan musuq maasuq ama xildhibaanada ama dabcan musharaxiin wa- waxaad ishu ku haysaa waa labada arimood maxaad ka tilaabo qaadaysaa waxa weeye annaku amarhanu dad ku qabanno ma lihiin waxyagu waxa weeyaan inaannu farta ku fiiqno wixii wanaagsane la samaynayo sacabka loo tumo wixii xunna inaannu ku nidhaahno waxaan wuu xun yahay ee ha la saxo haddii la sixi waayana waxa ugu dambeeyaanu samayn karnaa waxa weeye inaannu ummadda soomaaliyeed ilaahay annakoo ka baqanana si run ah aan ugu sheegno wixii xumaa iyo wixii wanaagsan ayay dhacayba dadka soomaaliyeed ayaa waxaan le international communitygu ama beesha caalamka waxaan ma laha ugu dambaysta waa inay dadka soomaaliyeed ogaadaan waxaan inuu wuxoogu yahay ayna siyaasiyiintu lahayn walaal Wa- waa gartay hadday eh, goobta doorashada laga yimaado hoteelada waa mashquul guryaha dadka musharaxiintu degan yihiinna oo la weynba ka socda meelahaasi awoodna u leedihiin oo ma hubin karaysaan waxaa ka dhan walaal waxa weeye guddigu waa guddi aad u taliyar waaye hawshuna waa hawl aad u fara badan haddii afar shan bilood la siin lahaa guddiga oo la odhan lahaa waxaan ha la ilaaliyo waxaa la samayn lahaa dad baadho waxan oo u kuurgala oo c i d oo kale ah oo meel walba la dhigto markaa maadaama annaka hawl culus lanoo dhiibay waxaanu haysanaa ay tahayba sideed cisho ma samayn karno kuwaasi marka waxa weeyaan guddiga doorashooyinka ayay taasi u taallaa ee baarlamaaniga ee waxaan wada haddii aanu soo ogaano dad noo yimaadaan oo yidhaahaan lacagtaasaa lana siiyey ama qofkaasina siiyey waxa weeyaan lacagta waxaa ku taalla gacmihii la taabsiyaa ku taalla marka waxaa loo gudbinayaa dadkii waxaasi ka shaqaysan lahaa dadka baarlamaanka ku jira rag iyo dumarba iimaankooga hadday arkaan wax khalad ah inay dhacayaan oo lacag la bixinayo oo loola yimaado waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay u sheegaan awoodda jirta ee waddanka oo ah eh, maxkamadaha oo ah guddiga baarlamaaniga ah ee jira annakana na soo wargeliyaan annaku markaasi wixii laga qabtay ama laga qaban waayey ayaanu dabagelaynaa ummaddana waanu u sheegaynaa markaa walaa gudoomiyaha guddiga la dagaalanka musuq maasuq lagu sameeyo doorashada madaxweynaha ee dhowaan ka dhici doonta soomaaliya brofesor cabdi ismaaciil samater waxa uu u waramayey wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
soomaaliya waxaa maalinta arbacada sideedda bishan februari la qabanayaa doorasho ay xildhibaanadu ku dooran doonaan madaxweyne cusub saddex iyo labaatan musharaxiin ayaa xilkaasi u tartamaya haddaba yaa u qalma in madaxweyne loo doorto fadlan ra'yigaaga ka dhiibo ra'yi ururin aan ku daabacnay boggeenna v o e somaly com ama bogga aan ku leenahay facebooka halkaasi oo aanu ku daabacnay liiska dhammaanba musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada haddaba booqo v o e somaly com oo ra'yigaaga ku dooro shakhsiga aad isleedahay wuu u qalmaa in madaxweyne loo doorto soomaaliya halkaaad weli nagala socotaana waa v o e washington maalinta arbacada ee soo socotana dhegaystayaal oo bishun ay ku beegan tahay sideedda febraayo waxaa la qaban doonaa doorashada madaxtinimada soomaaliya dhowr iyo labaatan murashax ayaa u taagan xilkaasi haddaba kusoo dhowaada mid ka mid ah doodo dhowr ah oo ay v o edu u qabatay qaar ka mid ah musharaxiinta waxaa dooda si wada jir ah u daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo ismaaciil xuseen farjar
waa idin salaamaynaa marka hore kusoo dhowaada v o a waxaa qadka telefoonka ku wada jira cabdiraxmaan cabdishakuur warsame een, cali xaaji warsame iyo siciid cabdulaahi deni oo saddexdooduba ah een, musharaxiin u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya doorashada maalmo un ay naga xigto ee dhici doonta sideedda bisha Een, aan ku hormarno siciid cabdulaahi een, deni siciid bal qofka aad tahay ee aad is leedahay waa ugu qalantaa inaad madaxweyne noqoto oo dadka ku dhagaysanayahay ay kugu fahmi karaan bal noo soo kor aad baa u mahadsan tahay falastiin iyo idaacadda p o da iyo saaxiibadayda kale musharaxiinta ee igula jira ee, khadka telefoonka Een, haddii aan wax yar soo koobo siciid cabdulaahi deni ee, waa dabcan waa muwaadin soomaaliyeed oo oo runtii ee, sanadkii sanadkii kontonaad kor u dhaafay waa waa ee, siyaasi ee, xildhibaan hore waa wasiirkii hore ee qorsheynta Ee, waa xubin ee, ka tirsan bahda soomaaliyeed ee ganacsiga iyo iyo dhaqaalaha ka shaqayn jirtay waxaan kaloo ka mid ahaa dadka soomaaliyeed ee muddadii burburka ka qayb qaatay dib u dhiska dalka khaasatan dhinaca een, horumarinta bulshada caafimaadka iyo waxbarashada Eh, dad badan oo soomaaliyeedna waa ay yaqaanaan waxyaabaha ugu weyn oo aan isleeyahay waa lagugu dooran karaa waxay tahay khibrad dheer oo shaqo oo ku salaysnayd karti iyo ammaano iyo xogogaalnimo muddadii hadda burburka jiray intiisa badneyd dalka la noolaa ama u dhowaa ama dhex joogay shaqooyin kala duwanna ka soo qabtay haddii ahaan lahayd dhinaca arrimaha bulshada haddii noqon lahayd dhinaca siyaasadda iyo haddii noqon lahayd dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalahaba Eh, saaxiibo badan ku leh deegaanada soomaaliyeed oo dhan kasoo shaqeeyey Eh, muddo badan eh, ku howlanaa inay soomaaliya arrimaha ay ku jirto ka baxdo welina waxaan u taaganahay inaan hawshii aan horey ugu jiray aan aan sii qabto dadka hore i yaqaanina ay runtii igu yaqaaneen inta damoo cusubna ay igu baran doonaan taariikh cusub oo waa ay si sax mahadsantahay ah u waa arki mahadsantahay doonaan waa mahadsantahay een, cabdiraxmaan cabdishakuur bismi llahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay falastiin iyo bahda v o a waa salaamaya saaxiibadeeda musharixiinta oo meesha ku jira een, cali iyo iyo saciid aniga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa la yidhaahdaa waxaan siyaasadda ka soo fuulay mucaaradnimo waxaan mucaarad ahaa laba kun iyo sideedii toddobadii een, dowladdii hore allah u naxariista madaxda cabdullaahi yuusuf kabacdi waxaan ka mid noqday ee, dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee, wasiirka iskaashiga iyo iyo xiriirka caalamiga sida saciid mansabkiisa hayaan qabtay waxaana saldhig ahaa wadahadalkii jabuuti oona isleeyahay ee, dadaalkayga la-aantiis ee, ma timaadeen waxaan kaloo een, kaalin weyn ka qaatay dowladdii aan ka tirsanaa ku-meel gaarka ahayd iyo baarlamaanka intaba waxaa sanadii dambe ku dambeeyey oo la taliya xagga siyaasadda u ahaa labadii ergey ee qaramada midoobey ee isku dhaafay soomaaliya nicholas kay iyo michael keaton marka waxaan isleeyahay khibrad mucaaradnimo dowladnimo iyo international community inaan hayo oon prospectiveyo kala duwan ama xagalay angallo kala duwan siyaasadda soomaaliya aan uga jeedo muuqaalkeeda iyo iyo iyo caqabadaha hor yaalla dowlad ahaan iyo waxaa la falgelaya nin kasoo shaqeeyay intaas ka horna samafalka iyo hay-adaha een, een, een, khayriga wadanka ka jira horena uga soo shaqeeyey dadka u dhaqaaqa xuquuqda een, intaan ku noolaa wadanka ingiriiska dadka soomaaliyeed oo saaxiibo badan kula dibadda iyo gudaha dalka tegay gobolada dalkooda intooda badan markii ugu dambeysana ka qayb qaatay qaabka doorashada ay ku dhacday iyo negotiationkii ama hadalkii la xiriiray u tegey dadkii la shaqeynaya united nationka garowe kismaayo baydhabo iyo galmudug iyo meel walbaba marka waxaan isleeyahay waxaan hayaa khibrad ku filan waayo-aragnimo ku filan xoogaalnimo ku filan asxaab ku filan iyo talo ku filan inaan maanta dalka hogaamiyo ayaan isleeyahay inaan usoo baxay mana diideyso een, een, een diinteena islaamka ogol in qofka hadduu karti iyo isbidayo inuu wax qabo Waa karo usoo mahadsantahay, bambo Cabdiraxmaan.
xilkaas inuu raadiyo waa mahadsantahay waxaan siinayaa een, cali xaaji warsame Ee, falastiin aad baan kugu salaamaya adiga iyo bahda v o a iyo dhammaan dhegaystayaasha v o a meel alle meel ay joogaan waxaan kaloo aad u salaamaya saaxiibadayda cabdiraxmaan abdishakuur iyo saciid cabdilaahi deni ee anigu magacayga waxaa la yihi cali xaaji warsame ee waxa aan ee ka soo bilaabay waxbarashadayda ee waqooyi galbeed hargeysa ee dugsiga dhexena waxaan ku dhamaystay gobolada dhexe gaalkacyo jaamacadda iyo waxbarashada dugsiga sarena waxaan ku dhamaystay xamar waxaan muddo ka shaqaynayay soddon ku dhow ee maaraynta ee iyo maamulka waxaan qaatay shahaada loo yaqaano c b a-da ama certified public accountancy oo ah auditorka idman waxaanan kaloo noqday global eh, eh, management accountancy certified global management accountancy Eh, labadaba waxaa laga qaata dalka maraykanka waxaana bixisay a i c b a waxaan haysaa master in finance waxaan ka soo shaqeeyey imaaraadka oo aan ku soo shaqeeyey eh, xisaabiye la taliye xisaabiye iyo auditor waxaana director ka noqday shirkad eh, businesska oo ku taala dalka ingiriiska kabacdi markaan wadanka yimidna waxaan madax ka noqday shirkadii golis telecom oo ah shirkad ka mid a shirkadaha ugu waaweyn soomaaliya laba kun afar iyo tobankii waxaan u tartamay puntland madaxtinimadeeda waxaana noqday ninkii suurtageliyey isbedelku inuu yimaado markaas kabacdina waxaa noqday wasiirka waxbarashada muddo sanad iyo bar ah haddana waxaan u tartamayaa xilka eh, madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliyeed waan gartay waxaa la igu dooranayaa waxaan isleeyahay khibrad dheer oo soddon sano ku dhow oo dhinaca privateca iyo publica labadaba ah waxaan kaloo aaminsanahay inay dad badan igu yaqaaniin nin karti u leh inuu ka maarmo dadka hantidooda ee wixiisuna ku filan yihiin ee kana shaqayn lana shaqayn kara dadka musharaxiinta iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka dalka waan gartay n waayo aragnimadiina saddexdiinuba aad ka sheekayseen iyo qof walba waxa isu leeyahay dadku way kugu doorbidi karaan inaad noqotid n madaxweynaha afarta sane ee soo socda soomaaliya hogaamin doona n xubnaha baarlamaankana awoodda u leh n qorshayaashiina siyaasadeed haddaan midkiiba su-aal ka weydiino oo aan siciid cabdulaahi deni ku bilowna n maxaad is leedahay qorshayaasha ugu muhiimsan ee baarlamaanka oo kale aad usoo bandhigi kartaan ead ka iibin kartaan inay kaaga xushaan murashaxiinta saddex iyo labaatanka ee haatan tartamaya
runtii sida aada og tahay musharaxiinta waxaan joognaa xubnihii baarlamaanka iyo habeenba waxaan la kulmaynaa si toosa iyo si dadbanba wax badan baan usoo bandhignay khaasatan qof walbana bandhigay raigiisa tahay aasaasiga waxyaabaha u weyn oo qofka madaxweynaha lagu dooranayo aniga aan inta badan u sheegayo waxaa ka mid ah inaan heegan iyo diyaar u ah inaan dalka u shaqeeyo inaan dhowro dastuurka iyo xeerarka dalka in aan hogaamin wadareed ku shaqeeyo in aan kala dambeynta hay-adaha dowladda iyo isku dheelitirkooda aan xoogga saari doono in cid walba oo dalkan mudan in talada laga qaybgeliyo aan talada siyaasadeed ka qaybgelin doono inaan dalka u horseedi doono aragti ama vision aan isleeyahay dalka wuu ku samata bixi karaa kuna boorin doono xukuumadda qorshaha u leh inay iyadu fuliso mid taa la mid a wax kastoo khibradeydana aan ku dhiirigeliyo waxyaabaha u waaweyn oon anigaan xooga saarayo shan tiir baa saldhig u ah tiirka ugu horeeya waxa weeye isdhexgal iyo dib u heshiisiin iyo isfaham taabagal ah oo ku dhisan qorshe cad oo siyaasadeed oo hiigsigiisu yahay dadka soomaaliyeed inay iscafiyaan oo dib dowladnimadooda uga wada shaqeeyaan oo dalku uu yeesho dowlad qur ah oo meel qura u wada jeerto meelaha ay arrintaas saldhigeeda waxyaabaha aan dowladda quruxda badan aan xooga saari doono waxaa ka mid a inaan la dagaalamo musuq maasuqa in aan inaan ciidamada soomaaliyeed ka dhigo ciidan midaysan oo wada jira inaan dastuurka dhamaystirkiisa ka shaqeeyo inaan arrimaha bulshada iyo horumarinteeda qeyb ka qaato iyo baraarujinteeda in aan udubdhaxaadka maxaa la yidhahda cadaaladda aan ahmiyad gaari soon doono anigoo mar walba la shaqayn doona hogaanka fulinta ee dalka ee ah xukuumadda baarlamaankana aan ka dhigin doono saaxiib dhow oo aan u arko inaysan ku koobnaan sharciya dejinta iyo shaqadooda gaarka ah ay qeyb weyn igala qeyb qaataan sidii siyaasadda dalka loo dejin lahaa gobolada dalka oo dhan ay ugu baahi lahaayeen aada waad mahadsantahay waxaan utegi doonaa murashaxa xiga waxaan jecel lahaa inaan cabdiraxmaan cabdishakuur isna weydiiyo isla su-aashaas aan weydiiyey siciid cabdulaahi deni murashax waxaan jeclaa bal adna waxyaabahaas leedahay murashaxiinta kale baarlamaanku uu kaaga doorbidi karaa oo wuxuu kuugu aamini karaa afarta sane soo socota inaad soomaaliya hogaamisid bal haddaad soo koobtid oo inkastaana dee faahfaahin bad waqti badan aynu hanin lakin haddaad soo koobtid maxaa ka mid a bismillahi raxiim waa mahadsan tahay waxaa kamid a kow anigu waxaan aaminsanahay in dadka soomaaliya weli siyaasadda aysan ka heshiinin qodobka koowaad waaye dalka hadda waxaa laleeyahay federaal u qaatay anigu waxaan aaminsanahay federaalka wuxuu ku yimid heshiis siyaasa oo dhex maray dadkii markaas ahaa laacibiinta ama ama jilayaasha siyaasadeed dhex maray ayuu ahaa weli uma degin heshiis bulsho oo dastuurka ku salaysan oo dadku ay ka heshiiyeen siday awoodda iyo khayraadka iyo dakhliga dalka yaalla ay u wadaagi lahaayeen taas marka waxay u baahan tahay in wadahadal dhab ah oo saxa laga galo si looga heshiiyo qaabka dowladnimada soomaaliya iskula jaanqaadi waxaan aragnaa in maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada dowladda waxay isku taagan yihiin inay maalin kasta jaq isaga dhigaan inay mid midka aataa jirin mid mid la socdaana uusan jirinin taas marka waxay u baahan tahay in meel laisla dhigo hanaanka siyaasadeed ama qaab dhismeedka siyaasadeed soomaaliya ay isla marlabo wadanka waxaa jooga shan iyo saddex labaatan kun oo ciidan afrikaan ah shan dowlad ka socda laba hay-adood oo qaramada midoobay european unionka iyo afar dow afar dowladooda kaalmeeya ilaa hadda aan hadlayna ciidankeena masugiddii militariga iyo booliiskaba waxaa mishaarka siiya oo ka bixiya dowlado ajnabi ah ma dhici karta ciidan noocaas inuu ilaaliyo madax banaanida iyo qarnimada soomaaliya saas daraaddeed maaliyaddii iyo dakhligiina dowladda wuu soo galaa xaggay wax ku lunsan yihiin xildhibaanada anigu waxaan u sheegaa oonan uga codsadaa codka waxay tahay waxay ku dhex maqan yihiin xildhibaanada askariga jidka taagan ee mishaar kala ee dekeda lacagta laga soo qaadiyo canshuurta ee laboorka laga qaaday iyo meelaha kale canshuurta hadda laga qaaday aada u kooban waxay ku maqan tahay inuu xildhibaanku la xisaabtami karin xukuumadda xildhibaanka inuu xukuumadda la xisaabtami karinna waxaa hortaagan asaga ayaan lahayn kartidii la xisaabtanka sababtoo ah asaga naftiisa agabkii laga maarmaanka u ahaa inuu xildhibaan ku noqdo ma haysto hadday tahay mid dhaqaale waan gartay mid mishaar mid gunno iyo mid amni intaba marka aniga waxaa iga go-an oon xoogga saari doonaa baarlamaanku inay awood siyaasa u yeeshaan ay la xisaabtamaan xukuumadda agab ku filan iyo nolol ku filan iyo dhaqaale ku filan iyo gunnooyin ku filan inay helaan lana nidaamiyo baarlamaanka siyaasaddu waa danta guud oo la nidaamiyo waaye waan gartay marka in la nidaamiyo baarlamaanka naftiisa si loogu awood siiyo inuu askariga xaqiisa ninka shaqaalaha mishaarka toddoba boqol ka maqan toddoba bilood ka maqan yahay xaqiisa iyo musuq qaba asaa ka hortegi kara si kale oo looga hortegi karo oon baarlamaanka oon la awood siininna ma jirto taas waaye qorshaha Eh, midda saddexaad siyaasadda gobolka soomaaliya ku hareereysan waa siyaasad xasaradaysan aad ayay u kacsan tahay soomaaliya in ka badan sagaal dowladood ku hardamaya haddeertaan inay ka samaystaan saldhigyada military waan gartay inay ka samaystaan eh, meel ay ganacsigoodii iyo dhaqaalahoodii iyo masaalixdooda ay ka helaan in la maareeyo oo karti iyo dadnimo lagu maareeyo lala yimaado ayadana u baahan tahay aad ood mahadsan tahay n cali xaaji warsame ayaan isnoo tegi doonaa n waad maqlaysay saaxiibadaada kale ajandayaashooda adiga maxaad is leedahay saaxiibada waad kaga duwan tahay iyo weliba murashaxiinta kale oo baarlamaan kugu dooran kara walaal horta shaqada madaxweynuhu waa shaqo dastuuri ah ee, waxaana ee, cadaynaya dastuurka shaqada laga hadlo dhibaatada ugu fara badan oo soomaaliya adi waxay ahayd inaan weli la kala garan mas-uuliyadda madaxweynaha iyo mas-uuliyadda prime ministerka waxyaalaha aan aaminsanahay inaan aniga ii aqodob dhexaadka waxa weeye inay mas-uuliyadaydu noqoto sida dastuurku cadaynayo shaqada aan u tartamayaan ay noqoto shaqada ee, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya em, executive-ka ama maamulkana inaan usoo doorto qof karti u leh dabeedna aan ku kaalmeeyo sidii si guud waddankeena loogu soo celin lahaa hanaan degan oo siyaasadeed oo dani heshiisiin iyo eh, masaamixid ku dhisan waxyaalaha aan wax ka qaban doono runtii oo dowladda aan ku kaalmayn doono waxaa kamid ahaa soomaaliya waxay la hana qaadi weyday musuq maasuq ragaaday hay-adaheedii oo dhanna la dumiyey oo ugu horeyso hanti dhowrkii guud ee dowladda xisaabiyihii dowladda ee bangigii dhexe iyo eh, hay-adihii kale oo loo baahnaa sida hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ilaa xal arrintaa loo helana soomaaliya shaqaale mushaar heli kara oo askariyaana ma jiro Eh, wax laga hortegi karo oo dhibaata oo ma garanaysaa waddanka ragaadinaysaana ma jirto qodobka saddexaad waxa weeye baarlamaanka dalka ma haysto wax xasaano ah male mushahar ku filan wax ma qabsan karo arrintaas waxay keentay inuu markaa ku fekero inuu cod ku raadiyo mooshin iyo in xukuumadda la rido waxaa asaas ah qofka baarlamaanka jooga inuu helo amni inuu helo dhaqaale uu ku noolaan karo reerkiisa ku noolaan karo iyo inuu go-aanka uu qaadan karo xor u yahay waxaa muhiim ah dowladaha dariska inay fahmaan inay muhi- inay inay soomaaliya iyo iyagaba dan ugu jirto si nabad inaan ku wada noolaano soomaaliya waxaa ragaadiyey oo akhiro u diray waxa weeye kooxo xag jir ah waxay u baahan yihiin kooxahaas in xal loo helo cidda keliya oo xal u heli kadhana waa ciidan qaran waa mahadsan tahay haybad qaran leh soomaali ka kooban qabiil aan ahayn dadkoo dhanna u dhexeeya aada u mahadsan tahay n inta badan musharaxiinta markay hadlayaan n waxa iyagu markaas ay la tahay ama fiican ama ay isdhihi karaan waa qaban kartaa hay sheegayaan La- laakiin marka shaqada la gudagalo hawshu bilaabato wax badan waa ay kala duwanaanayaan caqabadaha ugu waaweyn ee aad is leedahay n musharax ma gaari kartid ama caqabaday kugu noqon karaan oo hadda aan kuu muuqan laakiin wadanka ka jira maxaa ka mid a siciid daniyaan siinaya
Eh, runtii aniga caqabada u weyn oo aan arka waxaa ka mid a waktiga soomaaliya eh, dowlad la-aanta ama dowladda jilicsan ay ka jirto aada u- u dahay taasi waxay dhalatay waxay ka waxaa ka dhalatay dhaqan dowladeedkii oo meesha ka baxay dadkii soomaaliyeed oo hadda jiilka soo koray aan dowladnimo iyo maamul aan kusoo barbaarin iyada oo waxyaabihii nidaamka ahaa ama nidaam darrada ahaa la caadaystay iyada oo dadku xumaan ka ahayn in ay wadada saxda a maraan ayay waxay la qabsadeen wadooyin badan marka waa caqabad guud oo jirto dadkan aan lagu eedeyn karin ama ha ahaadaan mas-uuliyiin ama yeenan ahaanin laakiin caqabada ugu weyn oo aniga aan arka waxa weeye in dowladnimada kow isku si loo fahmo dadka soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ah dowladda soomaaliyeed siday u eg tahay marka ay fahmaan waxaa la rabaa shacabkoodan in lamla fahmaan isku faham la-aanta dowladda iyo aragtida laga qabo waa caqabad aasaasiya dhaqanka dadka oo la qabsaday nidaamka fawdada ee muddada dheer isagana waa caqabad jirta dhaqaale yaraanta dalka ka jirta iyadana waa caqabad meesha taalla oo aan arko inay dhibaato tahay waxyaabaha kaloo aan aada u arko waxa weeye siyaasadda soomaaliya oo muddo dheer ah amni deganna aan helin dadkii doonayay inay dalkan ay gargaaraan oo aan helin fursaddii wanaagsanayd iyo nidaamka dawliga ee mar walba imaanayo aan ahayn dad xilkas ah ama mas-uul ah oo ku dadaalaya inay inta yar ay qaban karaan si hufan u qabtaan marka caqabaduhu way badan yihiin anigu hadda waan u jeedaa dowladdan ka mid ahaa xildhibaan baan ahaa wasiir baan ahaa ee waa dhici kartaa madaxda qaybtooda iyadoonan ku dhex jirin markay yimaadaan inay la kulmi doonaan arrimaha aada umahadsan tahay waxaan siinayaa cabdiraxmaan cabdishakuur adoo soo koobaya caqabadaha aniga waxay igu muuqdaan saddex iyagoo ay iskor saareen horta qof kasta dal qabtaa wuxuu u baahan yahay inuu fiiriyo xaggee ka imaaneysaa awoodda saameynta yaa leh meesha aad madaxda ka noqonaysid dad baa awoodda saameynta iska leh dadna waxay leeyihiin awoodda qalqalka ama caqabad saamayntay leeyihiin marka labadaas inaa xadidaa u baahan tahay xoogaga saamaynta wanaagga leh positiveka ama togan iyo xoogaga saamaynta taban leh oo halista ku ah dowladnimada labadaas inaad fiirisay u baahan tahay ko ani waxaan u arkaa dowladnimadii la-aantii iyo kala dambeyn la-aantii sharcigii waxaa samaysmay kooxo isugu xiran masaalix saddex dhinac ka kooban mid dhaqaale oo ogolayn in dowladnimada ay hana qaado una arkaya dhaqaalahooda hadday dowladnimada hana qaado oo sharciga taliyo inay halis ku tahay kooxda labaad waa waxay ku jiraan security-ga ama hay-adaha nabadgelyada ama ha noqdaan shirkada kaas loo leeyahay ama dad si ka faa-iida nabadgelyo la-aanta iyagu ka faa-iido oo nabadgelyadana curiyaa jira ma raba hadda inaan tafaasiisheeda galo waddanka dhowr iyo toban shirkadood oo khaas loo leeyahay jiro oo ka xoog badan hay-adaha kale ee dowladda ee amniga ka shaqeeya qolada saddexaadna waxa waaye qolada samafalka ka shaqeysa samafalku kulligiis ma hagaagsana ama voluntary sectorka waxa la yidhaahdo kooxdan donationka bixiya ama deeqda bixiya adduunka ma ogola dowlad soomaaliya inay wax siiyaan waxay wax siiyaan oo ay marsiiyaan waxa ay keenaan oo dhan hay-adaha samafalka ama voluntary sectorka dad ayaa ku xudidaystay ku xoogeystay oonan ogolayn in wasaaradda waxbarashada ama caafimaadka ama hay-adaha bulshada khadamaadka bulshada kuwa qabta in wax la marsiiyo saddexdaas qoloba mararka qaarkood waa caqabad mararka qaarkoodna dowladda way kaabi karaan marna waxay noqon karaan meel caqabaday noqon karaan shabaabka waa waxa kale oo caqabada ah laakiin aniga waxaan aaminsanaha haddii kuwaan la xaliyo oo dowladda kuwan kale ay xalisay sharciga iyo kala dambeynta iyo awoodda kusoo rogto waxaan aaminsanaha shabaabka waa mahadsanta madaxweyne kasta qof kasta wuu ballan qaadaa ballanqaadka maxaa hortaagan waxaa hortaagan adigu haddaad madax tahay oodan lagula xisaabtamaynin waxaa kugu adkaanaysa inaad mudnaanta soomaaliya waa dowlad aada dhibaato ugu jirto inaad mudnaanaha isku dhacaya iyo prioritiska hor imaanaya inaad kala xadido laakiin haddii baarlamaanku awood la xisaabtan leeyahay qof baxsan kartaa ma jirto qof meel aadi kartaa ma jirto Saasaa waa ku mahadsanta rabaa waa kugu soo baarlamaanka noqon awood- doonaa cabdiraxmaan waxaan siinayaa cali xaaji warsame haye anigu waxaan aaminsanahay falastiin in waxa ugu muhiimsan oo khaladka ugu ugu muhiim ugu weyn uu ka bilaabanaya waxa weeye dadka madaxda ka noqonaya dowladda dhexe ee soomaaliya madaxweynuhu ugu horeeyo waxay ku soo baxaan laaluush taasina waxay keentaa qofku inuu u fahmo in uu la soo noqonayo maalgelintuu sameeyey dadkaana ay yihiin dad isagu iibsado isaga u shaqaynaya arrinta labaad caqabada oo qof walba ka hor imaanaysa in la xaliyana u baahan waxa weeye ninka madaxweynaha markuu noqdaba inay markaba koox gaara isku xeerto ama ha noqdee koox isagu markii hore watay ama koox markiiba samaysatay oo dan gaara kale ummadda inteedii kale aksaskay u lahaan lahayd iyo taladu ka heli lahaa iyo caqligu ka heli lahaa inay ka hor istaagaan waxaa kaloo ka mid ah in eh, marar badan ay dhacdo in dadka qofka marka la doorto uu uu uu ku talagalo inuu sharciga khilaafo waa garanaysaa yani madaxda qaarkeed markii la doortay waxay yidhahdeen aniga dastuurkan kumeelgaarka ima celin karo baarlamaan awood leh oo qaban kara oo la xisaabtami karana ma jiraan kabacdina waxay bilaabaan hay-adaha dowladda inay iyagu yeeshaan oo si alla siday doonaan u isticmaalaan maadaama dhaqaalahooda iyo mushaaradkooda ay bixinayaan baarlamaan ka bilow garsoorka ka bilow hadda- mataqaana ku xiji xabsiyada ciidamada ku xiji amniga ku xiji waxaa ku xigta marka inay la wareegaan in alla inta saamaynta kule nolosha dadka ama amniga iyo dhaqaalaha ugu dambaynta waxaan sameeyey sida cabdiraxmaan tilmaamay hay-adaha samafalka iyo ganacsatada qaybo ka mid ah labaduba inay qayb ka yihiin caqabada dalka hortaagan oo maamul iyo nidaam uga uga uga dhismilayahay waxaa marka laysku duuduubo oo dhan anigu waxaan isleeyahay waxaa maqan qof han qaran leh fishan qaran leh fahmi kara in noloshiisu aanay ku xirnayn Waan- inuu isagu madaxweyne keliya noqdo lacagna tabcado ee dalkan fahmaya duruufta haysata una hagar baxaya ummadda soomaaliyeedna hadday aragto qof sidaas oo kalea waxaan qabaa inay la shaqayn doonto garabna istaagi doonto waan garta aad baad umahadsan tahay n gabagabadiina oo kusii dhawaaneynaa n waxaan jeclaa bal inaan siciid cabdulaahi deni aan weydiiyo n waxaa jira dowlado badan oo ajnabi ah oo f- n soomaaliya waxay ka leeyihiin dana kala duwan n ciidamada qaarkood ka jooga qaarkoodna masaalix kala duwan bay ka eegtaan soomaaliya n dadka qaarkoodba waxay qabaan in dhibaatada soomaaliya haystay qayb ka yihiin haddiiba hogaamiye lagu doorto adiga sidee baad jidkee ugu wanaagsan ayaad u waajihi kartaa inaad masaalixda ay dowladahaasi ka leeyihiin een, iyana aad ku qanciso isla markaana nabadda soomaaliyana aad ka shaqayso Een, aniga waxay ila tahay ee, een, een, een, haddaan isku qaadin ee, waxaa jira dowlado ee, dalka soomaaliya een, gargaara maxaa yeelay caalamku saaad og tahay waa waa waa wax isku xiran waana mas-uuliyad wadareed oo caalamku u n convention lagu qaaday in nabadgelyada iyo kala dambeynta adduunka laga wada shaqeeyo iyadoo loo maraya hay-adaha u n-ka marka dowladaha caalamka in ay soomaaliya gargaaraan oo ay gurmadaan oo nabadgelyadeeda ka shaqeeyaan oo xasilinteeda ka shaqeeyaan oo ciidamo nabadgelye ah loo soo diro intaasba marka anagu isdilnay oo dowladeenni aan burburinay oo dadkeenni kala irdhaynay ani waxaan qabaa intaasba waa in caalamka looga mahadceliyaa dowrka ay ka qaateen in soomaaliya mar labaad annaga aan maanta gudaheedii ku tartameyno marka dowladaha caalamka ee dhaqaalaha dalkan ee nabadiisa iyo ciidanka jooga iyo horumarka muddada badan soo socday iyo am- iyo waxyaabaha gargaarka bini-aadamnimo ee maalin walba xataa dadkii miyiga joogay markay wax yar dhacaan ay u cabaadayaan caalamka una soo gaara waafaqnaan uma qabo ee dana ay leeyihiin lama oran karo sidoo kaleeto ma inkiraayo in dalal dana ka leh soomaaliya inay jiraan hadday ahaato dana dhaqaale iyo kuwa istaraatiijiyadeed anu aragtida aan qabo waxay tahay in soomaaliya dan laga yeesho ma aha arrin xun waana arrin soomaaliya dan ugu jirto meelaan dan laga lahayn waa layska ilaawaa soomaaliya waxay ku taallaa eh, meel juqraafi ahaan en- en- en istaraatiiji ah marinka adduunka dhaqaalihiisa isku xira badaha ee labada bad ee dhinacyada naga mara badda cas iyo badda hindiyaba waa meelaha adduunku dhaqaalihiisu ka goosho waa goob istaraatiiji ah wanaagna waa leedahay Laakiin- la- haddii laakiin- annagu aan laakiin si fiican Siciid- uga faa'iidaysano.
laakiin sicid xumaanna waa leedahay ha.
haddii la waayo hoggaan maareeya oo kala ilaaliya danaha ee dadku leeyihiin iyo danta dadka soomaaliyeed En- isku dheelitiran haddii la Siciid- waayo iyaduna waa dhibaato kale siciid laakiin waxaa ogaanaysaa danaha ay leeyihiin dalalka shisheeye ama deris ha noqdaan ama kuwo kale ha noqdaane inta badan waxay ka hor timaadaa danta dalkaasi uu leeyahay marnaba danaha dalalka shisheeye ma aha danta wadanka dal dal walba dantiisu ka shaqeeya anigu taas nin nin nin hadda meel maalaan meel u fadhiyo ma jiro dal walba dantiisu ka shaqeeya laakiin dadka soomaaliyeed danahooda wixii ilaalin lahaa baa meesha ka maqan burburka dowladnimaha noo keenay dowladnimadeena iyo institutionkeena oo dhisnayn baan keenay siyaasaddeena arrimaha dibadda oon caddayn baan keenay waan gartay anigu waxaan qabaa inay dadka soomaaliyeed hoggaankiisa haddaan qabto inaan si positive oo wanaagsan aan uga faa'iidaysan doono Soomaaliyana ay ku baraari doonto waan gartay awkaca ilaahay siiyey wax maksab ah oo loo baahaya in sida wanaagsan looga faa'iidaysto Ah.
waana kala ilaahay danaha dowladaha isku dhacaya aad baad marka umahadsan waajibkeena aanu cid kala saari maayo eedis aad baad umahadsan tahay siciid cabdulaahi deni n hadalkaaga waa cadiya n waxaan cabdiraxmaan cabdishakuur baan u tegayaa n waxaan jeclaa su-aasha haddaan si qeexan ku weydiiyo waxa weye dowlad waliba dan bay leedahay oo dowladaha ajanabiga laftigood danay leeyihiin soomaaliyana dan bay leedahay waana kala duwanaan karaan mararka qaarna waxaa laga yaabaa inay iswaaja lakiin in badan waxaa jirta in maslaxadu ay kala duwan yihiin sidee baad uga shaqayn kartaa danta dalkaaga iyadoon n adigoon magaranaysa dowladahana dagaal la gelayn ama dantaada horreysiinaya anigu waxaan aaminsanahay dowlad kasta oo soomaaliya deeqsiisa ama ciidan ka joogo samafal nooguma joogto halkan danahoodii masaalixdooda ay u joogaan laakiin laba arrin ayaa anigu xoogga saari doonaa una arkaa wadada saxda inay tahay kow annaga madax banaanideena gudaha maqan madax banaanidu waa labo madax banaani gudaha iyo madax banaani dibadda internal sovereignty waxay dhahaan external sovereignty internal sovereignty madax banaanidii gudaha maqan dowladda federaalka ma haysato madax banaani legitimate ma haysato eh, maaragtay em, political order ee iyada ay leedahay madax bannaanidii gudaha inay ciidankii qaranka soomaaliyeed oo xuduudaheena ilaalinayaana ma jiro ciidankii nabadgelyada oo sharcigii fulintiisii ilaalinaya ma jirto dowladda waa laga xoog badan yahay saas daraaddeed ayaa dowladuhu ajnabigaaba dalka gudihiisii kaaga xoog badan yihiin adoo dowladdii soomaaliya dowladdeena marka waa dowlad bayber state waaye dowlad xaanshi ah waaye ma tabar ma laha ay ku koontaroosho marka ciidamo kala duwanna hadda way jiraan Een, ma laha.
aan ka- aan kaa dhex galo aan ku dhameeyo Mhm.
dowladda ma laha tabar ay ku koon ku gudihiyaaba lagaga xoog badan yahay midna waa sovereigntiga externalka oo hadda annaga xuduudaheena iyo territorial integritygeena iyo midnimada dalkeena dowladda soomaaliyeed ma ilaaliso haddaan runta isku sheegno ajnabigaa meelaha qaarkood xuduudaheena ilaaliya oo nagala nagala jooga maxaan u baahannahay marka laba arrinaa u baahannahay horta inaan soo ceshano madax banaanidii ama sovereigntigii ama siyaadadii gudaha inaan soo ceshano oo dowladdu iyada ay ka arrimi karto arrimaheeda gudaha qodobka labaad dowladaha gobolka soomaaliya dowladdeedii waxaa dumiyey dagaalkii qaboobaa dhexda ay ka gashay oo u dhexeeyey soofiyeedka iyo maraykanka siyaasadda arrimaha dibadda waa loo Waa- dhintaa waana laga kaca waa halis waan garta waxaan u baahannahay marka inaan la nimaadno siyaasad arrimo dibadeed oo golaha wasiirada iyo xukuumadeeda ansixi doonto oo miisaaman oo weliba hadda waxaa muuqda in dowlado badan oo gobolka bariga dhexe ka mid a ay aada usoo danaynayaan soomaaliya waan oo garta turki leh oo sacuudi leh oo oo imaaraat leh oo qatar leh oo masar leh iyo dowladihii gobolka oo masaalixdooda ayaga ay isku dhacsan tahay dhexdooda annaga keliya ma ayaga toodaa isku dhacsan waxayna doonayaan inay nagu saameeyaan taani marka waxaad u baahan tahay horta xog xikmad iyo siyaasad arrimo dibadeed ee jaan go-an ee lagu aad ood wajaho mahadsantahay iyadoo la og yahay xuseenow tabarta annaga aan leenahay annagoo og taasna waxaan uga baxayaa inaanan qar iska tuurnimona jirin isdullayn iyo in lees hoos dhigo dowladaha ajnabigaana meel u dhexaysa in lagu wado siyaasadda arrimaha dowladda u baahan waan garta aad ood mahadsantahay hadalka ugu cad yahay Een, cali xaaji warsamaan u tegi doonaa een, dabcan Een, isla su-aasha aan weydiiyey een, labada murashaxe kaa horreeyey Ee, mudane ee, soomaaliya waa dal ku yaala meel istaraatiijiga ah waana sida ee, saaxiibaday sheegeen dal aada loo danaynayo in layna daneeyo oo dowladaha dariska iyo caalamkuna daneeyaan waxaan qabaa inaanay ahayn wax xun ee, waxaan aaminsanahay waxa meesha ka maqan waxa weeye innaguna inaan ogaano danta aan leenahay dabeedna danta nala ka leeyahay iyo midda aan leenahay iswaafajino waxaan qabaa soomaaliya problemka ugu weynu ku dhacay dibadda kama imane guduhu ka yimid soomaaliyadaa islaysay annagaa isdilay annagaa dalkeeni burburinay annagaa dowladnimadeeni burburinay annagaa isu imaan weyne lix iyo labaatan sano inaanu inta isu nimaadno geedka hoostiisa fadhiisanno aanu wax ku qaybsanno taasna waa laga faa'iidaystay khalkhalka iyo kala bixidda mujtamaca soomaaliyeed uu kala baxay oo qoloba gobol ay u guudhay oo maanta caasimadii baan joognaayo lagu kala tegay oo aysan ahayn representation soomaaliya oo dhan ayaa waxaan qabaa inay tahay weaknesska ama dacfiga ugu weyn ee ummadda soomaaliyeed noo loogay in nala ka shaqaysto in danta la raba nala ka marsado waxaan qabaa inaysan dadkana danaynayo oo dhan danteenna ka shaqaynaynin waxaa intaa ku dartaa hay-ado waaweyn oo kuwa samafalku ugu horeeyaan oo ku naaxay burburkii soomaaliya oo u n ku ka mid yahay oo inkastoo wax badanna ay qabtaan wax badanna kharibay dadka soomaaliyeedna cabacitigii iyo awooddii dhaqaalahooda iyo hantigooda iyo waxa la siiyey kuwa mulahayeen loo diiday marka tadakhulka iyo joogitaanka adduunku labada dhinacba wuu u shaqaynayaa annagaana laka rabaa inaan hayno dowlad la jaan qaadi karta duruuftaas sida la sheegayna aan aan khatar Waa dalka iyo mahadsanta, Cali Xaaji.
jiritaankiisa garanayna iyo dagaal sokeeye dhinaca kalena danteeda kula xisaabtamaysa dalalka kale En, su-aasha ugu dambeysa oon raba inaan id weydiiyo waxay tahay doorashada soomaaliya dadka duraahi dhowr su-aalood ay soo hormariyaan waxaa ka mid a yaa ku wata meeqo codaa haysataa iyo meeqo lacagaha ku tala gasha doorashada ilan doorashada soomaaliya ma jiro xisbi dhaqaalo leh oo inta dadka lacaga ka hela wata siciid daniyaan ku hormarayaa su-aashaas marka lagu weydiiyo maxaa ku jawaabi lahayd noqoto adigu ruuxadda waxbaa danaynaysaa filaya miya
waa su- waa su-aasha magaalada hadda taalla meeqa lacagaha kaambeenka ololahaaga ugu tala gasha gaar ahaan afarta beri oo u dambeeya meeqa xildhibaanaa haysataa oo isku hubtaa Ani- ani- Iyo ani- dowladee anigu- ku anigu wadata.
waxaan qabaa- anigu waxaan qabaa dee soomaaliya dadkeedu waa waa waa u garaabayaa muddo badan bay dowlad la-aayeen hadallada iyo kuturkuteenta iyo perceptionkuna waa runtii dhibaato weyn buu ku hayaa bulshada soomaaliyeed maxaa yeele camal la-aantaa badan ani waxaan qabaa dadka soomaaliyeed ee xildhibaanada lasoo doortay inay yihiin dad mas-uula inay ku filan yihiin inay masiirka ummadooda iyo afarta sano soo socota inay u dooraan waxaan ku kalsoonahay kartidooda waxaan ku kalsoonahay ammaanadooda waxaan u rajaynayaa dhaartii ay dhaarteen inay kasoo bixi doonaan ceebaha iyo tuhunka lagu tuurayana runtii dadka aniga hor orda ma ahi waa afar sanaan xildhibaanto ahaa xaaladda dhabta ee dalkan ogahay waxaan aad u ogahay in badan oo arkay inay ka walwalayaan masiirka ummadda iyo go-aankaas ay dadkooda u xambaareen meeshay geyn lahayeen waxaan u rajaynayaa inay meeshii ilaahay uu maaragtay dadkiisaan khayrka ugu jiro inuu waa waafajiyo mahadsantaa waana ku kalsoonaa inay arrintaa qaadan doonaan haya cabdiraxmaan cabdishakuur adoo soo koobaya waa mahadsantahay su-aal muhiima waaye laakiin waxaan ku raacsanahay saaxiibkii siciid xildhibaanada inaan ku kalsoonaano meeqa xildhibaana haysataa ballot boxka sanduuqa laga ogaanayaa falastiinay ka hor cid ogaa karta lama arka laakiin kalsooni aada u weynaan isku qabaa yaa ku wata cid i wadata lama arko dowlado badanna waan arkay laakiin labo ayaa doorashada soomaaliya caqabad ku ah cidda ku wadatee wax ku siinaysaana danay kaa rabtaa dantaasna qof fuli kartaa lama arko xataa waxaa jira dad ganacsataa oo naftooda dantooda raba marka way adag tahay laakiin saasay tahayna waan dadaalaynaa wixii tabaroo laga badi waayo oo loolanka siyaasadeedna waa lagu wada jiraa waxaanse kuu sheegayaa maalin kasta waxaana dhiftay warkaas caliyaa markii ka dhawaajiyey in madaxweyne dadku ay doortaan isagoo fakriya oo hanti aanan ku ogeyn aysan jirin afarta sano markii la gaaran laya ayaa lacag idan dhahaya xildhibaanadu waa inay isweydiiyaan lacagta xagow ka keenay xagow ka tabcay alle madaxweynuhu afarta sano wuxuu ku mashquulsanay danta qaranka ee asagoo ganacsi gaara ma ku jirin waa mahadsantaa marka cabdiraxmaan iskuufaanka lacagta la isugu faanayo oo leeyahay annagaa buuxno oo kaalaya xildhibaanadii lacag ma haysiin dhaqankaas waa igu cusub yahay waa mahadsantahay een, waqtigaana haya een, cali xaaji warsame adoo aada u soo koobaya Ah, haddaan soo kabo walaal eh, runtii waaqac adag baan ku noollahay waa inaan aqbalaa Eh, saad la socotid eh, xildhibaanadii hore ilaa sideed iyo toban ka mida la dilay in in aada u fara badan baa laga dhaawacay nololaad iyo aad u aad bay ku nool yihiin ma haystaan dhaqaalo ku filan waxaana kasii daran musuq maasuqii ugu adkaa oo lagu ragaadiyey oo ay hor horsoodka ka ahayd dowladda hadda waktigeed u dhammaaday waxaan aaminsanahay waxaasoo dhan oo wada jira haddana inay yihiin hogaankii baarlamaanka soomaaliya labada aqal ee ugu wanaagsanaa ee soo mara iyo xildhibaanadii ugu da'da yaraa dhallinyarada ahaa gabdhaha ahaa waxaana aaminsanahay dalka iyo dadka inay u doori doonaan cidda khayrku ugu jiro anigu ma ihi aniga ayaa ah qofka keliya ee soomaaliya xalkeeda keeni kara ama badbaadin kara waxaan aaminsanahay iyagu inay u jeedaan qof walbana khibradiisa aqoontiisa garanayaan mas-uuliyaddaas ummadda ay u qaadeen ilaahay hor ilaahay hortiisa iyo ummadda horteeda waxaan rajaynaya inay aada uga fakari doonaan insha allahuna waxaan rajaynaynaa qofkii soo baxa inaan garab istaagno la shaqayno wax la toosino hadduu diyaar u yahay aada u mahadsantihiin een, dhammaantiin een, siciid cabdulaahi deni cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo cali xaaji warsame een, aada u mahadsantihiin dooda waxaa dhegeystayaal idiin daadahinaya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan tan iyo taan dibnaba ugu kulmi doonno waxaan idiin rajaynaynaa sideedda bisha iyo cidda ilaahay u qasay
waxaana soo jeedinayey doodaasi falastiin axmed iimaan iyo ismaaciil xuseen farjar halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban oo idna ku saabsan arrimaha doorashada gaar ahaan isbedelka lagu sameeyey goobtii lagu qaban lahaa doorashada madaxweynaha zaynab abukar ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa go'aamiyey in doorashada ay ka dhici doonto xarunta ciidamada cirka afisyooni ee garoonka magaalada muqdisho iyada oo laga wareejiyay goobtii la filayay oo ahayd xarunta dugsiga tababarka booliska muqdisho kadib markii qaar ka mid ah musharaxiinta ay u gudbiyeen guddiga walaac ku aadan in aanay kalsooni ku qabin in doorashada ay ka dhacdo xarunta booliska waxaa dooda igala qaybgalaya cabdiraxmaan yuusuf faarax dujaana wasiir hore uga tirsanaa dowladii ku-meel gaarka ahayd iyo maamulka puntland iyo injineer axmed ciise maxamuud xogayihii hore ee rugta ganacsiga puntland waxaana hadalka ku horeeyey cabdiraxmaan dujaana runtii baahi baa keentay in laga wareego meeshii hore loogu qaban jiray oo booliiska anigu triibkii hore waan joogay baahidaasuna waxay ahayd maadaama doorashada wakhtigeedii dhaaftay oo aan lagu kalsoonaan karin hadda maanta runtii dadka hadda talada ku haya meesha oo siyaasadii faragelin badan iyo ama dowlad shisheeye ha ahaato ama madaxda hadda joogta ha ahaato ama saraakiishii ciidamada ugu sarreeyey oo haddeertaan informationada aan hayno laga yaabo kambayn inay u jiraan hadda rajiimkan ama tiimkan hadda jooga waxaan dhihi karaa waxa keenay in maanta meeshaa laga wareejiyo waa kalsooni xumo iyo waxa weye doorashadii oo wakhtigeedii dhaaftay dadka musharaxiinta ayoo hadeertaan isbedel doonkaana sidaas ayay garwaaqsadeen injineer axmed su-aasha mid la mid ah aragtidaada hadda in laga waaciyay goobtii markii hore qorshuhu ahaa in doorashadu ay ka dhacdo soomaaliya waa amni sbeshal muqdisho waa magaalo amni ah waa magaalo boqolkiiba boqol lagu kalsoonaan karo hadda oo iska dhaaf meel kasta ay amnigii iyo wax kasta shaqaynayaan iyadoona saas amni badan u jirin oo shaqo badan u jirin colaaduna badan tahay baa lagu qabtay meeshan laftigeeda kalkii hore ama sanadkii lasoo doorashadii hore marka waxay ila tahay iska rumors iyo dad brobagan ka dhigaya ama naf ka dhiganaya ninkii asagu shaki iyo ay ku jiraan wax kale isagoo wax saga gaar u ah laakiin dalku ama muqdisho sidaanu maanta saakaad indhahagaad meel kasta kusoo martay ama ku aragtay wax ka jiraan ma jiraan iyo wax inaba tashwiisha dowlado kale faragelin ku hayana ma laha dad kale oo hadda u taagan oo xumaan looga baqsan yahay oo meel tumanna ma jiraan cabdiraxmaan dujaane baan siinayaa in soomaalida dhexdeeda ay isku kalsoonaan weyso oo ay doorbido meelahay degan yihiin safaaradaha iyo ciidamada shisheeye miyaanay sawir qaldan ka bixinaynin soomaalida saynab xaqiiqadii meesha la yidhaahdo xalane soomaaliya leh muqdisho ku taalla maahan waddamo shisheeyana kuma taala awooddeenaa joogta waa dalkeenni waa caasimadeenni midda labaad waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u caddeeyo doorashadii hore iyo tan waxbaa ka bedel doorashadii hore waxay ahayd doorasho madaxweynaha markaa lasoo doortay afar sano mandatekiisii rasmiga ahaa iyo doorashada taymka loogu talagalay ku dhacday bay ahayd tan waad la socotaan ilaa shan bilood ilaa iyo afar bilood bay dhaaftay xilliga loogu talagalay vacuum baa jira oo siyaasadeed madaxda hadda joogtana maahan executivekii loo baahnaa waa niman wakhtigoodii dhowaaday waa musharaxiin awooddiina waxaad moodaa weli in villa soomaaliya amaradii ka soo baxayaan waxaa dhacday musharaxiinta maalintii ugu horreysay waad ogeyd markay qaateen waxaa weeye in la yidhi tv-ka qaranka keliya ayaa meesha imaan kara in waxa weeye internetkii oo la sababeeyey kolba in la waayey oo life laga dhigi waayey musharaxiintu xaq bay u leeyihiin maanta konseynkaas inay muujiyaan maadaama maanta madaxweyne lagu kalsoon yahay uusan dalku lahayn vacuum siyaasadeedna jiro in maanta la badbaadiyo waxa weeye qaranka soomaaliyeed oo meel staybala oo degan ay ka dhacdo doorashadu anu waa soo dhaweynaya haddiiba ay sidaa tahay oo booliis la leeyahay shaqsi gaar bay wataan ay u ololaynayaan maxaa ku jaban in musharaxiintu ay doorbidaan meel dhexdhexaad waad og tahay zaynab inay socotay doorasho aan ka yareen muddo laba bilood iyo bar ah inay socotay waad og tahay oo gobollada lagu maqnaa ay ka soo dhammaystirantay shan iyo toban kun oo qof oo soomaali ah inay soo doorteen xildhibaanada labada aqalka golaha shacabka iyo baarlamaanada kale oo haddii laisku daro isaguna tiradaa ku jira inay ayaguna soo doorteen xildhibaano imean aqalka sare senatriskiisi arrintaas ayaa keentay dibudhaca laakiin haddii dibdhacaas uu mid khayr wata yahay oo wax weyn aan horey u jirin lagu soo sameeyey looma bixin karo wax dan siyaasadeed laga lahaa lagumana sheegi karo dowladdu waa isla dowladda soomaaliya musharaxiintuna musharaxiinta soomaaliya weeye madaxweynihii horeba oo haddana xilka sii haya weli inta la dooranaya madaxweyne kale kulligood waa u sugan yihiin dalka xaq bayna u wada leeyihiin inay helaan amni sugan iyo meel fiican oo aan yani mataqaanaa lahayn maaragtay wax magaca loo bixiyo oo hadda siyaasad loola jeedo laakiin horeyna loogu qaban jiray shirarka haddana istaahilku waa in lagu qabto haddii lagu qabto dalkiina nabad uu yahay doorashooyinkii horena ay ka dhaceen oo maxaanku rahda ama mid madaxweyne hore ha noqoto ama haddana tan ha ahaato waxaan u malaynayaa wax looga bedeli karo oo sababa oo reasona ma ay jirto ilaa wax dad gaara ay samaysteen oo iyagu ay romar ka dhigeen haddii romar la sameeyey oo la geliya suuqa oo la yidhi sidaa iyo sidaa weeye sidaas maaha waxba ma keeno waa tahay waxaan siinayaa cabdiraxmaan tujaan runtii xildhibaanadu siay kusoo baxeen hadda waa ka warhaynaa waxaa laga yaabaa odayaasha iyo eldariska xildhibaanaday keeneen shalay iyo kuwan qaabkay kusoo baxeen difference weyn baa u dhexeeya wixii gobolada ka dhacay waana weyn qaabkay ku yimaadeen waa la soconaa xildhibaanada sharafta leh ee runtii hadda waa xildhibaano Ee, duruuf baana keentay inay barnaamijka ku waxaystay Ee, waxaan lagu kalsoonaan karin madaxweyne aan xilligiisii dhammaaday iyo ra-iisul wasaare xilligiisii dhammaaday oo haddana kuraastii ku fadhiya oo musharaxiina oo booliiskii iyo ciidamadii iyo amnigii iyo dhammaan amnigii gacanta ku haya marnaba inaan lagu kalsoonaan karin ififaalaa dhacay waxbaa dhacay is-aamin daraa dhacday musharaxiinta hadda isbedel doonkaana xaq bay u leeyihiin inay ha- geedi socodka iyo hanaanka doorashadu ku dhacayso meelay ku kalsoon yihiin inay waxaa ku dhacda maadaama dadka maanta haya oo executive-ka aysan sharci ahayn oo musharaxiin yihiin marka awoodday maanta haystaan ayagu ma haystaan anugu saasaan aaminsanahay haye injineer axmed ee, waad dhegaysanaysaa dooda cabdiraxmaan ee, maxaad ka oran lahayd runtii waxa weeye waddanka waxba kama jiraan dhib ah Een, arrimihiisa siyaasadeed iyo arrimihiisa amni iyo arrimihiisa maxaanku idhaahdaa ee, een, caalamka siyaasadda caalamka ee, xiriirka aan la leenahay kulli waa wacan yihiin waana fiican yihiin marka anuun waxba gees u tuurahayn waxaaban oran karaa hadda ra-iisul baarlamanka jawaari baaba cudbadiisii ay ku jirtay ciidanku anuu amarka iga qaadanaya inta ay doorashadu dhammaanayso Een, taas ay cudbadiisii ku jirtay go-aamadii uu soo saaray bay ku jirtay Een, madaxweynaha laftigiisu hadda uma arko wax innaba bi- yacni sharciga een, isaga ayayba u tahay boqolkiiba boqol inuu sharcigu sugan yahay in amnigu sugan yahay in sharciga lagu shaqaynayo marka wax anu aan maanta idhaahdo indhahayga baa u jeeda ama maskaxdayda oo dhib ah oo jira oo dhinacna ka jira ma ay jiraan ilaa wax yaroo ay abuurayaan dad aan isleeyahay tartankii ama meeshii ay ka moodayeen eh, xagga siyaasadda inay si kale oo la noqotay oo la yaraatay ama la soo gaabatay yaa arrimahaas ka dambeeya kana shaqaynaya Een, runtii kuwaasna dhowr yar bay ku leeyihiin dadka bulshada soomaaliyeed oo faraha badan faragelin ee wadamada dariska aad loo hadalhayaa horeyna musharaxiintu waa ay uga hadleen oo walaac bay ka muujiyeen haddiiba sida loo sheegaya u jirto sidee bay u saameynaysaa aragtida xildhibaanada wax dooranaya cabdiraxmaan dujaana baan ku horeynaya arrintaas waa iska caddahay zaynab Een, wararka hadda aan helayno ama dowlad goboleedyaha laga soo galo ama ilal kale ha laga soo galo ama shakhsiyaad ha lala soo hadlo maanta inay involve ku yihiin ama ay ku dadaalayaan dowladaha dariska qaybo ka mid ah waxa weeye inay ku yeeshaan madaxda hadda jooga weliba ay support u muujiyaan arrintaas waa iska caddahay marka wax hadda u baahan maanta hadda justification iyo in loo sameeyo maaha arrin iska clear oo bannaanka taalla wey.
haye injineer axmed adigoo soo koobaya ee gabagabada doodan isla soo gaarne Een, waxa weeye een, horta annagu soomaali baanu nahay dowladdii s- dowladda soomaaliya federaalka ah oo maanta ku dhisan sharci caalami ah ee, ictiraaf caalami ah ee, kalsooni caalami ah safaarada boqolkiiba aan soran karo waa saddex- laba meelood iyo bar ee, taqriiban adigu ilaa konton safaarood ay ka furan tahay Een, shuruucda ay ku socdaan dowladaha dariska aan ku shaqeeyaan kuwoodii kale baa halkan looga shaqeeya systemka bilateralka iyo ee, daris wanaagga iyo ee, caalamka xiriirka aad la leedahay iyo waxaas oo dhan siyaasaddeena dibadda ayaa xusaysa qodobo ee, constitutionkeenu sheegayo Ee, anigu wax iska yacni laiska yiri hadal laiska yiri baan u arkaa xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdiraxmaan yuusuf faarax dujaana wasiir hore uga tirsanaa dowladii kumeel gaarka ahayd ee maamulka puntland iyo injineer axmed ciise maxamuud xogayihii hore ee rugta ganacsiga puntland inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay saynab abuukar maxamed oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban dhegaystayaal iyada ayaana ugu dambaysa idaacaddeenii galabnimo oo ay halkaan idinkala socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandure tan iyo caawa fiidkii toddobada inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waa v o a oo idinleh sidaa iyo galab wanaagsan